aad baad u mahadsan tahay zakariyo cumar wararkeinaga soo gaaraya magaalada caasimadda waa dalka masar ee alqaa'ida ayaa sheegaya in meydkooda la helay ugu yaraan lix ruux oo soomaali ah kuwaasoo isku qoysaa islamarkaana hal guri degnaa dadkan ayaa waxaa eelkooda ugu wardambeysay habeenkii jimcada kolkaasoo la waayay xidhiidhkooda sida uu sheegaya qof goobjooga u ahaa dhacdada afar iyo labaatan saax kadib ayaa loogu tagay gurigii ay ka degnaayeen qaahira halkaasoo laga soo saaray meydkooda sababta keentay geeridooda ayaan lagu sheegay inay neefaan u qaateen gaaska cuntada lagu kariyo oo ay ka sixdeen isagoo furan duqaymo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza ayaa waxay sababeen khasaare iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo kala duwan gumaystaha yuhuudda u adeegsanaya diyaaradihiisa dagaalka ayaa wax weeraro kala duwan oo xagga cirkaa ka fuliyey qaar ka mid ah deegaanada iyo xaafadaha marinka khaza waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira meelaha barqadii ilaa iyo gelinkii dambe ee maanta ay ciidamada yuhuudda duuqeeyeen waxaa ka mid ah magaalooyinka khanyonis khaza rafax jabaaliya beytilaayiya almakhaazi iyo weliba nusiraad waxaana dhammaan duqeymaasi ku shayday tobannaan ruux oo shacabrayda dumar iyo carruurna u badan waxaa sidoo kale jira xasuuqyo kala duwan oo ay geysteen ciidamada cadowga yuhuudda dhanka kale dagaalyanada alqasaam ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay weeraro kala duwan la beegsadeen ciidamada soo duulayaasha yuhuudda waxaanay dagaalada ugu khasaaraha badan ka dhaceen bartamaha iyo waqooyiga marinka khaza maraykanka ayaa oggolaaday in agab milatari oo malaayiin dollar ku kacaya laga iibiyo taiwan sida lagu waramayo xukuumadda washington ayaa ansixisay in jasiiradda taiwan ee loolankaada kula jirta shiinaha laga iibiyo diyaaradaha if lix iyo toban iyo raadaarka casriga kuwaasoo markii la isku geeyay qiimahooda uu gaarayo ilaa shan boqol toban iyo shan milyan oo dollar arrintan ayaa kusoo beegmaysay xilli madaxweynaha jasiiraddan uu doonayo inuu safaro dhowra u ku maro waddamada dhacbadweynta basifig tanina waxay cid ka sii gelinaysaa carada shiinaha sheeganaya milkiyadda jasiiraddan waxayna dab kusii shidi doontaa hardanka xoogan ee u dhexeeya xukuumadaha beijing iyo washington xukuumadda kiyef ayaa shaaca ka qaaday inay burburisay diyaarado ay leedahay ruushka ciidamada cirka ee dowladda yukrain ayaa xaddii maanta sheegay inay burburiyeen diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda ruushka habeenkii xalay ayayna sheegeen inay hawada waddankooda soo galeen diyaarado gaaraya toddobaatan iyo siddeed diyaaradood kuwaasoo laga soo diray dhanka ruushka waxayna xaqiijiyeen inay burburiyeen soddon iyo laba ka mid ah diyaaradahaasi halka ay ka baxsadeen oo aysan raadkood u helin inta soo hartay sida iyagoo qudhoodu qirteen mas-uul ka tirsan waaxda dagaalka ee yukrain ayaa wuxuu dhankiisa sheegay in labiyo toban diyaaradood lagu qarxiyey hawada magaalada kiyef iyadoo magaalada caasimadda ah labadii subaxnimo laga maqlay qaraxyo aad u culculus tani ayaa ku soo aadaysa xilli uu madaxweynaha yukrain faladimir zelenski uu shaaciyey inuu ogol yahay tanaasulaad si loo soo afjaro dagaalka dabadheeraaday isku soo baxyo ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo ku yaala waddanka sbain dibadbaxyo aad u ballaaran ayaa ka dhacay in ka badan konton magaalo oo ku yaala waddanka sbain dibadbaxyadan ayaana waxaa lagu taageerayay dadka reer khaza iyadoona lagu dalbanayay in la joojiyo gumaadka iyo xasuuqyada maalinlaha ay ciidamada gumaysta yuhuudu ka geysanayaan magaalooyinka kala duwan ee khaza dibadbaxyaashan ayaana waxaa ka qaybgelayay inta badan dadka ku nool waddanka sbain ee ka soo gala jeeda waddamada kala duwan ee caalamka waxayna muujinayeen siday uga soo horjeedaan gumaadka sanadka jirsaday ee uu maamulka yuhuudu ka wado khaza sidaasi la mid ayay isku soo baxay uga dhaceen magaalooyin badan oo ka tirsan waddamada yuruba wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa